أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحمد وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda lixdanaad ee suuraة النisaء ka mid ah qaala tacaalى alam tara إlى اladiina yزcumuuna أnahm آmanuu bma أnزila إlayk alam tara miyaadan arkin waa yaabe ila aladiina kuwii yascumuuna ku andacoonayeen oo sheeganayeen annahum iyaga aamanuu inay rumeeyeen bimaa biladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga intii ka ah loo soo dejiyey iyo wamaa waladii kii unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa yuriiduuna xaal ay doonayaan ayay sidaa iyagoo doonayay ku andacoonayaan an yataxaakamuu inay u xukuntamaan ila daaquuti daaquudka xaggiisa iyagoo inay u xukuntamaan rabo oo doonayo ayay haddana iimaan sheeganayaan walxaal bay u xukuntamayaan qad umiruu la faray an yakfuruu inay ku kufriyaan oo ay diidaan bihi bidaaquuti daaquudka inay diidaan iyadoo la faray wayuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu rabaa an yudila inuu dhumiyo hum iyagii inuu dhumiyo dalaalan dhumin baciidan aada u fog aayaddan marka munaasabada aayadihii kasoo horreeyey waxaan soo haynay ama laga hadlayey daacada alla subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa iyo dadka culimada ama umarada in lagu adeeco wixii xaq ah oo aan macsi ahayn iyaga in lagu adeeco umarada iyo culimada amaa alle iyo rasuul daacadoodu iyadu inay mutlaq tahay mar haddii daaco laga soo hadlay haddana waxaa laga hadlayaa daacadaas alle in alle iyo rasuul laga dambeeyo dadka diidan noocyadooda ayaa naloo qeexayaa oo aayadaha soo socdo ay ka waramayaan dadka marka daacada rabbi iyo daacada rasuulka diidanna waa koox iimaan sheeganayso iimaankana ka fog waana munaafiqiinta marka aayaddan sababu nusuulkeeda culimada saddex macnoba waa ku sheegaan ama saddex sababooday u sheegaan sababka koowaad laba unbau dabari sheegay ka kalena bacdi ahlilcilmi baa sheegeen sababka koowaad wuxuu ahaa nin yahuudi ah iyo nin munaafiqiinta ka mid ah ayaa dood ay dhex martay iyo dacwo xuquuq iyo waxbay isku qabsadeen yahuudigiibaa marka wuxuu yidhi nataxaakamu ilaa muxamed muxamed baan u xugun tegaynaa nakeen isaga hanoo soo garfalo waayo waxaa lagu aqoonsaday nebiga sala allahu calayhi wasalama uu ku ogaa ama yahuudigaasba uu yidhi waxaa lagu ogaaday buu yidhi annahu laa ya'khudu rishwa rishwo iyo laaluush inuunan qaadanin walaa yamiilu fi lxukmi xukunkana inuunan joor ku falin munaafiqiina wuxuu yidhi nataxaakamu ila alyahuud maya u xuguntagmi mayna muxamede yahuudaan u xuguntegaynaa kacbu bnulshraf iyo waxbuu sheegay waayo licilmihi anahum ya'khuduuna arishwata ogaalka ou ogaa inay ayagu laaluush qaataan wayamiiluuna fi lxukmi xukunkana inay ku joor falaan faitafaqaa calaa an yaatiyaa kaahinan fii juhayna markii dambe labadooda waxay isku raaceen oo isku waafaqeen mid marka faaliyo ah oo faaliyo oo reer juhayno ah inay u tagaan fayataxaakamaa ilayhi ooy ka xaakim dhigtaan fanasalat hadihi alaaya marka aayaddan ayaaba soo degtay sababka labaadna waxay tahay mid yahuudi ah iyo mid munaafiq ah ayaa qadiyad isku qabsaday xukuumad yahuudigii rasuulkiina keen buu yidhi munaafiqiina wuxuu damcay inuu iska dhaafo aduu markii dambe nebigay u tageen sala allahu calayhi wasalam nebigii qadiyadii wuxuu u xukumay ninkii yahuudiga ahaa ilaa garta iyada cadaaladay u baahan tahay ee markay ka soo laabteen ay kasoo tageen ayuu kii munaafiqa ahaa wuxuu yidhi cumar aan u galna haddana kaalay oo xukunkii baldib ha ha u fiiriyo cumar bay u soo galeen cumar radia allahu canhu waxay u sheegeen marka arrinkiibuu ninkii yahuudiga u sheegay moxamed baan u xugun tannay sidaasuuna soo xukumay haddana adigii baan kuu nimid oo inaad arrintan fiirisaan rabnaa ninkiibuu ku jeestay munaafiqa ahaa arrintan run ma tahay oo sidaan ma jirtaa haa waa jirta ayuu yidhi markaasuu cumar intuu guriga galay ayuu ninkii marka seef ku boobay sidaas ayaa marka ninkaa cumar uu ku dilay radia allahu canhu waayo xukunkii nebiga ninkii tuhmay oo racfaanaan ka qaadanayaa yidhi oo xukunkan ani iima qalma yidhi arrinteeda ahlisteeda arrin leh waay cumar marka meeshaas nifaaq iyo gaalnimo bannaanka taallow ka arkay ninkiibuu marka sidaas uu yeelay arrintaana cumar inuu gar ku lahaa aayadaha soo socdo ayaa wax ka mida un tilmaami doonaan sida bacdi lmufasiriin ay leeyihiin sababka saddexaad labadaa sabab marka ibnu jariir labadaa unbuu sheegay sidaasaana fiican sababka saddexaadna waxaa la leeyahay zubayr bnulcawaam iyo ninkii ansaariga ahaa ee qadiyada isku qabsaday ee aayadda falaa warabbika aan ku sheegi doono ayay aayadda kusoo degtayna waa la yidhi aduu saddexdaas baa la sheegay laakiin aayaddan hadda aan hayno labadaas qowl ee hore ayaa xoog badan marka alla wuxuu leeyahay alam tara miyaadan arkin ay alam taclam miyaadan ogaanin nebi moxamedow ma arkin miyaa horaan u sheegnay marka siiqada noocaana waxaa ku jira tacajub waa la yaab gelinayaa nebigu haddaad rabto qofku inuu warkaaga aada u dhageysto ayaad leedahay sow ma arkin arrintaas waxaasi waxaas ma arkinoo ayuu qofku dhahayaa marka alam tara miyaadan arkin waaba og tahay alam tara miyaadan arkin waa yaabe ila aladiina kuwa yazcumuuna kuwan dacoonayaan zacmiga marka waxaa la yidhaha qofku inuu wax sheegto xaqiiqna aynan ahayn ayaa inta badan loo isticmaalaa marmar way dhacdaa zacama bimacnaa akhbara loo isticmaalo waa jiri kartaa laakiin hadda zacmigaani waxay tahay waa sheegasho alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganayaan annahum iyaga aamanuu inay rumeeyeen bimaa biladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey inay rumeeyeen kuwa sheeganayo yacnii qur-aankii iyo wixii aada la timid inay rumaysan yihiin bay sheegayaan sidaasay sheeganayaan iyo wamaa inay rumaysan yihiin waladii kii inay rumeeyeen unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyey yuriiduuna iyaga oo markaa doonayo xaal ay rabaan ayay sidaa ku andacoonayaan yacnii yazcumuunada waawga ku jiro ayaa yuriiduunadan laga xaaleyna markaas ay iimaanka sheeganayaanna waxayba rabaan inay daaquud u xuguntamaan ayb yuriiduuna xaal ay rabaan oy doonayaan an yataxaakamuu inay ka xaakim dhigtaan ila daaquuti daaquudka daaquud marka waxaa la yidhaha wax kasta oo xadka la tallaabiyo xadkii ay lahaayeen la dhaafiyo alimaamu dabari meeshan wuxuu yidhi yacnii ilaa man yucadimuunahu dadka ay weyneynayaan wayasduruuna can qowlihi warkooda ay ku fulayaan wayardowna bixukmihi xukunkiisa ay ka raallin noqonayaan min duuni xukmillaahi ilaahay xukunkiisa ka sokay kuwaasaa daaquudka laga wadaa waa dadka ay xugunka alle kooda ay ka dooranayaan kuwaasaa daaquudka loo jeedaa ama bani aadam ha noqdo ama qaanuun la dhigay ha noqdo ama yacni constitution ama dastuur madaxa saaran la saaray ha noqdo wax uun marka axkaamtii sharciga lagu khilaafayo sharcigii ayaa laga tegayaa waa la khilaafayaa waxaas sharciga khilaafsan ayaa marka laga kan laga qaato ee lagu ixtiraamo ee lagu weyneeyo ayuu daaquudka ku macnaynaa marka bani aadam uu noqon karaa wax dadku ay dhigteen oo ay qorteen ayuu noqon karaa oo xeer iyo wax lamida ay ku tilmaameen ama qaanuun waqad umiruu walxaal qad umiruu la faray iyagoo la amray bay haddana doonayaan yuriiduunadaa marka jumladan waqad umiruuda yuriiduunada waawda ku jirtaa laga xaaleynaa way rabaan walxaal iyadoo qad umiruu la amray an yakfuruu bihi inay ku gaaloobaanba daaquudkaas waa la yaab marka iyagooba la amray inay ku kufriyaan maxay u rabaan walxaal qad umiruu la faray oo la amray an yakfuruu inay ku kufriyaan oy diidaan bihi bidaaquuti inay diidaan wayuriidu shaydaanu shaydaankuna ou rabo ama shaydaanku wuxuu rabaa an yudilahum inuu dhumiyo kuwan kuwa munaafiqiinta ah dalaalan dhumin marka dalaalan lababa waa bannaan tahayo in masder looga dhigo yudilahumta inkastoo ay kala duwan yihiinoo yudilu waxaa laga bixiyey adalla adalla masderkeeduna idlaal waaye an yudilahum idlaalan baciidan yay ahaa lahayd lama dhihina dalaalan baa la yidhi min baabi ismi lmasder waay marka waa ismu masder ayb wallahu ambatakum min alardi nabaatan oo kale ay imbaatanay ka dhigan tahay ayb waxaa kaloo bannaan in la yidhaha dalaalanta sideeday waxay ku tahay masder laakiin ficil yudilahum an yudilahumta mudaawic ku ah ayay ka tahay masder wayuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu rabaa an yudilahum inuu dhumiyo fadalluu waa dhumeen markaas dalaalan dhumitaanay dhumeen dhumitaanka oo baciidan fog haddii sida hore aan ku wadnana dalaalan dhumin ayay noqonay marka ay idlaalan marka ayb dhuminta oo baciidan aada u fog sidaasuu shaydaanku rabaa aayadda marka waxaa ku jiro oo xayaatadeenna ama nolosheenna yowmiga ah aan yacnii ugu iftiinsanaynaa qofka iimaan iyo inaynan kulmi karin aliimaanu billaahi wa rasuulihi wa bimaa anzala wa bimaa anzala allah iimaan alleh rasuul iyo wixii alla soo dejiyey in la rumeeyo iyo in daaquud loo xuguntamo oo ilaahay xukunkiisa inta laga tago tashriica iyo axkaamta meelo kale laga qaato labadaas in aynan isgelaynin waayo iimaankoodii zacmi ayuu ku sheegay alleh wax iska sheegasho ah oo aan xaqiiq markaa aan lahayn marka qofka muslimka ah inuu aad iyo aad uga fogaado arrimaha noocaas oo kale ah khatarteedana inuu ogaado qur-aankuna marka meel aada iyo aada u fog ayuu ka istaagay arrintaa iyada ayb marka isagaa nagu filan oo afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun yaa ilaahay ka xugun wanaagsan ayuu alla leeyahay sidoo kale axkaamta ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa u soo dejiyey raxmad iyo cilmi iyo xikmad ayay ku dhisan tahay ilaahay qur-aankani wuxuu la soo dejiyey ama uu kusoo dejiyeyba ogaalkiisa iyo cilmigiisa laakin illaahu yashhadu bimaa anzala ilayka anzalahu bicilmihi yaa ilaahay ka cilmi badan marka yaa waayo qofka ilaahay masaalixda basharka uga ogaal badan qofka muslimkaa allah buu dhahayaa cid rabbi kaga ogaal badan ma jirto sidaa darteed marka in yacnii sharcigii ilaahay nuqsaan laga raadiyo ama qallooc laga raadiyo khatar weynay leedahay waana midda alla uu yidhi watamad kalimatu rabbika sidqan wacadlan rabbigaa kelmaddiisii waa taam noqotay run ayay ku taam noqotay min jihati alakhbaar wacadlan fi laxkaami axkaamta allana cadaalad waay waxaa marka aada iyo aada la yaab u leh dad islaamnimadii sheeganaya waxaad arkaysaa ku dhahaayo cuquubaadka qaarkood kufsiga iyo jinsiga iyo dembiyada ku saabsan oo kale maalan tusaalaan usoo qaadanayaaye annaga wax nooga dhigan ma leh wax nooga yaalla ma leh qaanuun lagu xakameeya ma leh ma haysanno u kuleeyahay nacam war aawey laa ilaaha ila allaahudi aad tiri nacam laa ilaaha ila allaahu ilaahay in loo hoggaansamo waayee sow ilaahay axkaamtaas iyo ji yacnii jaraa-imtaas iyo dunuubtaas foosha xun ilaahay cuquubo la-aan adduunyada lagu ciqaabo qofkeeda miyuu uga tegay waa maya nacam xuduud ayuu ka soo dejiyey waana ciqaabay ciqaab ku filan oo aan xadkeedana dhaafsiisnayn aanna yarayn oo aan marka yacnii fudayd iyo sahal aan la tasaahulin ayuu rabbi ka soo dejiyey laakiin midkan bani aadamka maantana si u hadlaayo berrina si kale u dhigayo ayaa aada iyo aad marka waxay ku tusaysaa marka cilmi la-aan iyo jahli bani aadamka ku jiro ayb dad marka waxaad arkaysaa waaweyn oo waxaan maqlaynay dhahayo kufsiga yacni annaga wax nooga qoran ma leh oo annaga haddaad muslin tahay kufsiga waxwaa nooga yaallaan oo sharcigii ilaahay kama tegin haween haddii la kufsado wixii sharcigu uu ka qabay qur-aankii waa ku caddahay nacam ayb oo wixii marka yacni ay mari lahaayeen aaday u caddahay gaal iyo muslimba waa ogyahay nacam arrin qarsoon ma aha tuugnimada wax waa nooga qoran yihiin oo wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasaba nakaalan min allah xiraabada iyo dadka jidadka galo ee haweenka ku kufsado ama dilo ama dadka maalka ka dhaco waxbaa nooga qoran cuquubaad inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu yaad u hadashaa marka adiga annaga marka aada leedahay haddaad adigu marka cid kale tahay dadka inaad u sheegtaa roon oo diin kale inaad ummadda marka yacni aada kula dhex jirto in la arko laakiin munaafiqiin tilmaantoodaaba sidaan ah inay iimaan sheegtaan hadhowna marka ay la imaadaan marka yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih waxaa la yaab leh xataa waxaa ka dhumay mawaasiinta caalamku hadda ku jooga xataa nacam ta kale islaamku shara yacni shareecada islaamku waxa kufsiga la yiraahdo iyo waxaan kufsiga ahayn waa u kala cad yihiin nacam xaqiiqada kufsi iyo kufsi la-aan zino iyo yacni iyo kufsi iyo markaa yacni waxyaabahaas oo dhan sharciga ilaahay subxaanahu watacaala waa ku kala cad yihiin qofku inuu isaga marka uu ka dhigo wax aan ummaddaani aynan aaminsanayn inay jiraan yacni wixii ay aaminsanaayeen in nuqsaani ku jirto iyada lafteedaaba durid diinta ilaahay la duraayo ah markaas ayb waxyaabaha marka qaarkood ay tilmaamayaanna xataa dadka ay kasoo guuriyeen qaarkood sida ay ayagu hadda rabaan waaba ka duwan tahay nacam hadda qofkii marka ilmaam yar le waxyaabahan jinsiga iyo ku saabsan qofku muwaafaqo ficil jinsi inuu sameeyo da-da oo muwaafaqadiisa lagu ictibaarin karo oo yacni qofku inuu qof wax kala garan karo weyn uu yahay lagu qiyacni laga dhigi karo ama lagu jaangooyo waa ku kala duwan yihiin dalalka caalamka xataa gaaladan sheegaaba qaar baa waxay tahay afar iyo toban sano afar iyo toban sano qaara yacni waxay tahay age of consent yaa la yihaha nacam age of consent toban iyo afar jir qaaray ugu eeg tahay nacam afar iyo toban lix iyo toban kuwaa ah kuwaa laba-iyo toban iyo saddex iyo toban kuwaa ah nacam waxaan fahmi weynay marka waxaa islaamka un dagaalka loogu haayo nacam qofku haddii uu doono maanta macluumaad inuu ogaado haddii uu rabo si fududuu ku ogaa karaa dalalkaas bal fiiri qawaaniinta ugu dhigan qofku inuu ku samey karo ama uu qof kale waafaqi karo ficil jinsi ah inuu ku sameeyo yacni gabar iyo iyo nin markaas yacni da-da ugu yar qaara afar iyo toban u qoran tahay nacam markaad tiraa shan iyo toban iyo afar iyo toban iyo saddex iyo toban iyo islaamku sidaas uu qabaa maya maya waxaas waxaa lagu leeyahay mid baa marka wuxuu ku leeyahay waxaasi waa waa waa waa waa waa dembi jinsi ah waayuu kuleeyahay nacam haddaad tiraahdid marka axaadiidtan ee waxaana jirta lama rabuu kuleeyahay axaadiidta casruljaahili iyo miyaa dadka u celinaysaayuu kuleeyahay kuwa oo iska dhigdhigayana ma yaqaano da-da u ah waxaan la yaabnay marka dadka noocan oo kale ah ugu dambeynna masaladan hadda marka aan joogno khatarteeda maanta waxaa dhici karto dadkan lahayn la-yahay oo qaanuunkan u ordaya maanta waxaa laga yaabaa berri inay markay geliyaan ummadda oo ay qaanuun uga dhigaan dadkan muslimiinta waxaas berri inay yidhaahdaan saan uma malaynaynin si kale u dhacday waa towbad keenay berri inuu yidhaah nacam war haddaad joogtaa ilaahay ka cabso nacam haddaad nooshahay ilaahay ka cabso waayo qaanuunkan haddii adiga sababkaa uu ku socdo oo ummaddaani qaanuun looga dhigo ogow inay noqonayso ilaa inta uu socdo oo ummaddan lagu dhibo dembigeeda inaad leedahay haddaad fursad haysaa daa oo ka tag berri markaa yacni ta kale dadka noocan oo kalea taariikhdooda in la qoro oo la dabdiyo oo la yidhaha hebel iyo hebel iyo hebel qaanuunkaasay u sacyiyaan ay u ordaan ummaddan in laga dhex hirgeliyo ha la ogaado qofkaas iyo qofkaas iyo qofkaas iyo qofkaas si berri aan taariikhda loo marin habaabinin dadka wanaagsan oo dhinaca fiican u socdo iyo kuwa dhinaca xun u socdo inay ummaddu kala gartaan wakadalika nufasilu اlaayaati walitastabiina sabiilu اlmujrimiin wixii marka yacni arrintaa iyadaa marka taariikhdu inay mar walba yacni jirto oy nooshahay aada iyo aaday muhim u tahay wixii iimaan lehna waxaas waa ka qaylinayaan oo waa aragtaan dadka magac diineed lasoo siinayo iyagana oo la leeyahay diintaa ogole ka hadla idinka oo qadadooda keliya fiirsanayana war ilaahay ha uga cabsadaan wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah maalin ilaahay la idiin celin doonaa jirto naftiinana ha dhibinina ummaddana ha dhibinina ilaahayna dembi ha ka gelinina ayb cod gaaban iyo cod dheerba waa ku sheegaynaa arrintaas iyada waayo wax iimaankeenna taabanayo weeyaan ayb wax marka yacni axkaam iyo baabkeed iyo marka iyadu markaa yacni iska badaa axkaam iyo baabkeedi waxay maraysaaba hadda sharcigii in la duro oo ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisii iyo cadaaladiisii iyo in la duray maraysaa marka alla wuxuu leeyahay wayuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu rabaa an yudilahum inuu dhumiyo kuwaasi dalaalan dhumin dhuminta oo baciidan aada u fog meelo badanna marka aayaddan oo kale aayaad lamida suurat lmaa-ida iyo suuraddan lafteeday waa ku imaan doonaan waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzla allahu waila rasuuli ra-ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda waidaa haddii qiila lahum loo yiraahdo iyaga tacaalow kaalaya haddii loo yiraahdo ilaa maa kii intii kaa u kaalaya anzala allaahu alla uu soo dejiyey waila rasuuli rasuulka intii kaa u kaalaya oo rasuulka xaggiisa u kaalaya oo dhegaysta waxa uu idin farayo ra-ayta almunaafiqiina ra-ayta waxaad arkaysaa almunaafiqiina munaafiqiintii baad arkaysaa yasuduuna iyaga oo markaa reebtoomayo canka adiga xaggaaga ka reebtoomayo oo xaggaaga ka jeesanayo suduudan jeedsasho ama reebtoonaan fa kayfa sideebaa xaaluhum xaalkoodu ou ahaanayaa idaa haddii asaabathum ay ku dhacdo musiibatun musiiba haddii ay ku dhacdo bimaa qadamad bisababi maa kii sababtiina darteed ay ugu dhacdo kii sababtii ay ugu dhacdo qadamad ay hormarisatay aydii qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahooda suma markaa dabadeed jaa-uuka ay kuu yimaadaan yaxlifuuna iyagoo dhaaranayo billaahi alla ku dhaaranayo oo markaa dhahayo in aradnaa maa aradnaa ma aanan doonin ilaa ixsaanan wanaag falid maahane wax kale ma aanan doonin iyo wa towfiiqan towfiiq iyo waafajin iswaafajin maahane wax kale ma rabno ayb waidaa haddii qiila lahum loo yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa u kaalaya kii xaggiisa u kaalaya anzala allaahu alla uu soo dejiyey wixii alla soo dejiyey qur-aankii ilaahay ah axkaamtii alla u kaalaya haddii sidaa loo yiraahdo sidaa lagu yiraahdo wa ilarasuuli rasuulka xaggiisa u kaalaya la yiraahdo oo xukunka rasuulku idin faro dhagaysta adeeca oo raaca kaalaya haddii la yidhaha alle rasuul u imaada ra-ayta almunaafiqiina munaafiqiintii baad arkaysaa yasuduuna xaal ay reebtoomayaan ay yamtanicuuna min almasiiri ilayka inay adiga xaggaaga u ahaadaan oy xaggaaga yimaadaan ayay ka reebtoonaanayaan oo waa jeesanayaan canka xaggaagay ka jeesanayaan suduudan jeesasho suduudantan marka waxaa la yidhi ismu masdar waaye waayo yasuduuna markay mutacadi tahay oo yasuduuna cankal yacni waxaan ujeedaa yasuduuna sideedaba waxay rabtaba ha ahaatee waxaa la yidhi masderkeedu waa saddan yasuduuna canka saddan sadda yasuddu saddan waa faclun marka wasnigeeda suduud marka maba ahanba yacni wasniga masderkeedu ku imaan lahaa marka waxaa la leeyahay waxay noqonaysaa ismu masder waxaa kaloo sidoo kale marka la yidhaha maya ee suduudan lafteeda waa masder oo sadda yasuddu saddan wa suduudan labadaasba waa ku timaadaa sidaasna waa la yidhi waxaa kaloo ay qaar kala saareen oo waxay yidhaahdeen saddadu yatacaddaa walaa yatacaddaa markay laasim noqotana masderkeeda waa suduudan markay mutacadi noqotana waa saddan oo mucadaha marka isaga faclun waatay qiyaas u ahaa jirtay ayb intaba marka luqa ahaan waa loo tilmaamay marka tilmaan kale waayo munaafiqiintii markii lagu yidhaha war kaalaya alle rasuul u kaalaya waaba kaa jeesanayaan jeesasho xukunka alle marka in laga jeesto oo laga leexdana calaamad nifaaq waayo aayaddan labaadna sidaasay tilmaantay fa kayfa sideebaa xaaluhum xaalkoodu uu ahaanayaa idaa haddii asaabathum ay ku dhacdo musiibatun musiibo haddii ay ku dhacdo maxay musiibadaa ugu dhacaysaana bimaa bisababi bisababi maa kii sababtii ay ugu dhacdo qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoodu ay hormariyeen wixii ay shaqaysteen darteed hadday musiibo ugu dhacdo sidee marka uma markaa dabadeed jaa-uuka ay kuu yimaadaan adiga xaalkoodu sideeba u ahaanayaa markay musiibo ku dhacdo oo ay kuu yimaadaan kabacdi musiibadaa ka gadaale yaxlifuuna iyagoo xaal ay dhaaranayaan bilaahi alla ay ku dhaaranayaan in aradnaa qaa'iliina xaal ay dhahayaan in aradnaa maa aradnaa ma aanan doonin ficilkan aan samaynay xukunka aan ka leexanay allay rasuul kama aanan wadin ilaa ixsaanan wanaajin maahane waxbaan ku wanaajinaynaa bay leeyihiin cuquubaad adagaa lasoo saarayaa jaraa-imtaas iyo dembiyadaasaa laga hortegayaa wanaagaan rabnaabay ku leeyihiin waa kaas qofku marnaba ma dhahaayo marka xumaan iyo fasaad yaan rabaa ma ku dhahaayo sharcigii allow ka leexanayaa haddana ixsaan iyo wanaagaan wadaa buu leeyahy laakiin isagaaba mufsid ah munaafiqiinta fii suurati albaqara maxaan kusoo marnay alaa inahum humu lmufsiduuna walaakin laa yaclamuun iyagaaba mufsidiin walaakin laa yashcuruun iyagaa mufsidiin ah laakiin ma garanayaan ma dareemayaan iyo wa tawfiiqan waafajin waxbaan iswaafajinaynaa oo meel fiicanaan wax u wadnaa sidaabay dhahayaan madmuunka markay macnaha aayaddu maxay tahay waxay tahay munaafiqiintaani markay ilaahay xugunkiisa ka tageen oo ay daaquudka u xugun tageen haddii ciqaab ay xagga alle uga dhacdo xataa ma towbad keenaya xataa war ilaahay xaggiisaa ciqaab idinkaga dhacday rabbi u towbad keena war armay dunuubtii aada gasheen ay tahay dib rabbi ugu soo laabta maba lagu karaban walidaalika alimaamu dabari wuxuu yidhi ey haa-ulaai almunaafiquuna kuwan munaafiqiinta ah laa yardacuhum can innifaaqi nifaaqa kama celiyo alghiyaru xaaladdu hadday isbedesho barwaaqay ku jireen abaaraa dhacday colaadaa timid dhibaato fara badanoo caamaa dhacday waniqamu iyo niqmooyinka masaa'ibta yacnii masaa'ibta iyo dhibaatada dhacayso nifaaqa ay ku jiraan kama celiso wa annahum ayagu wain naalathum cuquubatun min allaahi haddii ilaahay xaggiisa cuquubo ay ka soo gaarto calaa xtikaamihim cuquubada maxaa keenayna kayacni ka xaakim dhigashadooda ila daaquuti ay ka xaakim dhigteen cuquuba hadday xagga alle uga dhacdo lam yuniibuu ma soo noqonayaan walam yatuubuu ma towbad keenayaan walaakinahum yaxlifuuna billaahi wayba dhaaranayaan kadiban wa jur-atan been iyo dhiiranaan calallaahi alle korkiisa ay ku dhiiran yihiin maxaana soo maray de taariikh haddii wax lagu cibro qaadanaya shareecadii alla waxyaabo badan oo ka mida inta la dooriyey baa xeer qoys la keenay masaa'ib baa ka timid oo ka ratibantay masaa'ibtii baan ku dhex jirnaa ilaa iyo maalin maalinkan maanta ah masaa'ibtii marka ilaahay haloo towbad keena bal xal aan dhinacaa ka raadinno ma la ysku waafaqayo bal masaa'ibtii lafteedii oo kale iyo mid kasii daran kaasu qaanuun wuxuu iska ahaa militariye qaanuun marka weligiis socdo intay ummaddan jirtaanba yaanba samaynaynayo dad innaga naga mida ay samaynayaan oo nagu jins nagu jinsi ah oo nagu jismi ah oo nagu luqad ah ay samaynayaan marka ciqaabta wax kama tartamiyaha colaadda waa ujeedaa dalkii ka taagan colaadda waa masaa'ib qabaa-ilkii waa iscunaayaan meel walba masaa'ibaa ka taagan inta badan yacni abaaraa dhacayo quluubtii iskuma fiicna oo iskuma wanaagsan oo dadkii isma jecla waxaas o dhan waa wada cuquubaad waxay ahayd marka cuquubaadkaas marka la arko war ilaahay sharcigiisa aan u laabano aan cadaaladda meeshaa ka raadino lama yeelin marka waxaa loo halgamayaa marka qawaaniin samaynteed weliba sharcigii islaamka boqol kiiba boqol khilaafsan yani boqol kiiba boqol khilaafsan oo maqaamkii nebiga ku xadgudbayso waayo waxaa dembi jinsi laga dhigaayo wax nebigu sala allahu calayhi wasalam sameeyey waay nacam sow qof muslima ugu dhiiro karaa ficil nebi moxamed sameeyey inuu yiraahdaa waa kufsi ama waa ficil yani dembi jinsi ah waayo inuu yiraahdo see ugu dhiiro karaa wounan aaminsanayn haddii marka dadka dantooda waxay ku jirtaa waxyaabahaas oo kale inay maya yiraahdaan haddii aynan dhihin maya oo la yiraahdo waxaan ka fiirsanaynaa bal aan anagu intaan dhib kale ou imaa lahaayo ama rafaad kale la geli laha ama intaasoo sanaan dhib ku jirnay dhib uma laabo karno wallaahi kanaa dhib keenayo dhibkii hore la yiraahdo marka wuxuu ahayba janno yaa kan uu keeni uu keenayaa haddii aan dadka waxgaradka ah ee odayaalka iyo dadka culimada iyo dadka hadalka leh haddii aynan garab istaagin shareecada shareecada ilaahay koox ma laha dad gaara ma laha qof kastoo muslima oo laa ilaaha illa allahu dhahayo ayaa shareecadu ay shareeco u tahay kan aad maanta yacni isleedahay yacni garab istaag aada isleedahay dulmiga ku garab istaag aada isleedahayna berri waxaad ogaataa garabkaaga inuu ka baxaayo sidii shaydaanba uu garabka qofka gaalkaa garabkiisa ou uga baxaayo waxyaabahaas marka ilaahay baan ka magan galnay ummaddan in looga dhigo qaanuun looga dhigo markaa aayaddan marka macnahaasay ku qotontaa fa kayfa sideebaa xaaluhum xaalkoodu ou ahaanayaa idaa asaabathum hadday ku dhacdoy asiibto musiibatun musiibo bimaa qadamad bisababi maa kii sababtiina musiibada ay ugu dhacdo qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahooda uma markaa dabadeed jaa-uuka ay kuu yimaadaan dabadeed marka way ku uma markaa dabadeed jaa-uuka ay kuu imaadaan yaxlifuuna iyagoo dhaaranayo billaahi alla ku dhaaranayo qaa'iliina xaal ay dhahayaan in aradnaa maa aradnaa ma aanan doonin ixtikaamkan aan kaga xaakim dhiganayno ilaahay heyrkiis oo dawaaqiidda aan uga xaakim dhiganayno ma aanan doonin oo kuma rabno ilaa ixsaanan wanaajin iyo watawfiiqan waafajin unbaan ku rabnaa sidaabay marka ku dhahayaan tilmaan marka aayaddan saddexaadna xaalad kaloo munaafiqiinta xataa arrimaha noocaasa diyaar umaaha inay ka towbad keenaan ulaa'ika aladiina yaclamu llahu maa fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan yaclamu llaahu alla uu og yahay maa waxa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ku jiro fa acrid jeeso canhum xaggooda ka jeeso wacidhum wacid waani hum iyaga waani waqul dheh lahum iyaga u dheh fii anfusihim fii sha'ni anfusihim nufuustooda waxa ku saabsanna waxaad ka tiraahdaa qowlan hadal ka dheh hadalka oo baliiqan aada u xeel dheer meeshanna marka yacnii inaan marka qaaricada aayadaha qur-aankao ku dhacaya qalbigooda mar walba in markaa yacni korka laga saaro bal waa intaasoo qof un ku waansamaa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan yaclamu llaahu alla uu og yahay maa waxa fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ahaaday quluubtooda waxa ku jiro alla waa og yahay subxaanahu wa tacaala fa acrid jeeso marka waxaa quluubtooda ku jira waa maxay oo min annifaaqi ah waay ay calima wuxuu ogaaday alle ana maa fii quluubihim quluubtooda waxa ku jiro khilaafu maa fii alsinatihim carabkooda waxa uu sheegaya wax ka duwan inay tahay taa ilaahay waa og yahay fa acrid jeeso canhum xaggooda ka jeeso wacidhum waani iyaga kuwaa marka waqul dheh lahum iyaga waxaa ku tiraahdaa fii anfusihim laba macnaa ku jira marka macno wuxuu leeyahay fii anfusihim fii macnaa anfusihim sha'niga iyaga naftooda ku saabsan hadal adag oo xeel dheer oo quluubta garaacayo ka dheh sha'nigooda kaas waa waa tafsiir tafsiirka labaadna fii anfusihim yacni naf iyaga dhexdooda marka iyaga dhexdooda maxaa laga wadaa ay khaaliyan lahum intaad iyaga u yeertid si gooni ah waxaad ugu sheegtaa yacni hadal adag oo quluubtooda taabto iyagoo keligood ah dadka dhexdooda ha ka dhihine iyagoo keligood ah waano qalbigooda taabata ku dheh oo u sheeg marka fii anfusihim marka dhexdooda waay dhexdoodana marka maxay noqonaysaa bal waa intaasoo qaarkood waanadu anfacdaaye waayo qofka markaad keligiis gooni intaad ula baxdo aada waaniso waxaa laga yaabaa marka inuu is yiraahdo bal waanadii qaato waa dhici kartaa ayb laakiin waxaa kala duwan qofka waxaani isagaa ku dhex jiro iyo marka uu isagiiba rabo inuu waxaani hirgeliyo marka uu rabo ummadda ku dhex hirgeliyo qofkaani markuu isaga raa-id uu yahay oo yacni waxaan rabo inuu ummaddii ku hogaamiyo oo ummaddii dhexdeeda inuu ka hirgeliyo oo uu ka dhigaba waxa loo xugun tago uu raba inuu ka dhigo hadda markaasi ummaddiina waa laga waaninayaa waxaan usoo socdo khatartooda waa loo sheegayaa iyagana waa loo sheegaa markaas ayb ayb marka labadaas macnaa fii anfusihim ku jira naftooda dhexdooda marka markay keligood yihiin ama fii anfusihim waxa iyaga ku saabsan labadaa macnoba marka waa laba macnoo marka aayadda ku jiro qowlan hadal u dheh hadalka oo baliiqan aada u xeel dheer walidaalika nebigoo dawaanadiisu aaday u xeel dheerayd xadiidkii cirbaad ibnu saariya waa tou ahaa uu yidhi wacadanaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama mawcidatan baliiqatan nebigaana waaniyey waana xeel dheer wajilad minha alquluubu quluubta ay la cabsatay wadarifat minha alcuyuun indhuhuna ay la ilmeeyeen buu nebigana waaniyey ilaa marka ay yidhaahdaan kaanahaa mawcidatu muwadicin fa awsinaa midna sagootinayaad u eg tahaye rasuul allow noo dardaaran marka qur-aankiina waana waa ku filan yahay oo qaarico waayo qur-aanka oo quluubtou garaacayaa oo mid yacnii quluubtii garaacaya waay ee hurdadana waa ka kicinayaa qalbigii xoogaa yar seexdo ee qofka munaafiqaana de wuxuu ka yahay wuxuu ku yahay yacnii aad iyo aadou marka wuxuu ka cabsado waay yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suurat tunabi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi'uu ina allaha mukhriju ma taxdaruun ayb tanna marka aayadan iyadana marka kuwaasi marka in warkoodaas iyo waxa ay samaynayaan inta laga jeesto waana markaa lala kor taagnaado ayb ayb qaarna waxay leeyihin faacrid canhum wacidhum fi lmala'i jamaacada dhexdeeda kuwaani waqul lahum fii anfusihim qowlan baliiqan markay keligood yihiinna gaar wax ugu sheeg kor iyo hoosba wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah rasuul marka macnaha loo soo dira maxay tahay marka rasuulka risaaladiisa la qiranaayo oo risaalo loo qiranaayo macnaha ay macnaha ay xambaarsan tahay risaaladu waa maxay waa daaca nebigaas waxaaba rasuul looga dhigay intii loo soo diray inay ka dambeeyaan oynan xaggii xagga u khilaafin maxay tahay marka laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah intaad dhahdo haddana aada nebigii khilaafsan tahay oo aada xugunka nebigii sala allahu calayhi waalihi wasalam axkaam yacni dhaqankii rasuulka iyo aqwaashii rasuulka iyo hadyigii nebiga wax wada baabi-inaya marka aada u sacyinayso ood u ordaysid ma iskeenayaan waayo labadaas wamaa arsalnaa ma aanaan dirin min rasuulin ay rasuulan rasuul ma aanaan soo dirin ilaa liyutaaca in la adeeco unbaanu usoo dirnay biidnillaahi ilaahay amarkiisa in lagu adeeco oo allah amray rasuulka in la adeeco walow haddii annahum iyagu id id goortii dalamuu ay dulmi faleen markay dulmi faleen markay dulmiyeen dheh anfusahum nafahooda goortay dulmiyeen jaa-uuka ay ku imaan lahaayeen fastakfaruu ay dembi dhaaf dalbi lahaayeen allaha allay ka dembi dhaaf dalbi lahaayeen wastakfara lahum oo u dembi dhaaf weydiin lahaa iyaga alrasuulu rasuulkii oo u dembi dhaaf weydiin lahaa lawajadullaaha allay heli lahaayeen tawaaban inuu yahay mid towbad aqbal badan raxiiman oo naxariis badan may sidaa yeelaanaa la leeyahay wamaa arsalnaa ma aanan soo dirin min rasuulin ay rasuulan mintu waa zaa-ido waa macna tawkiid bay wadataayoo nakiraa ka dambayso nafyina waa dhacday macnuhuna wuxuu yahay fa muxamedun sala allahu calayhi wasalama nebi moxamed min ulaa'ika rusul rusushaasuu ka mid yahay faman taraka daacatahu qofkii nebi moxamed daacadiisa ka tago waridaa bixukmihi xugunka nebi moxamed inuu ku raalli noqdo qofkii ka tago wax takama ila daaquuti daaquudka oo xugun tago faqad khaalafa amrii amarkayguu khilaafay buu alla leeyahay wadayaca fardii wixii aniga aan ku farad yeelayna waa dayacay qofkaas alimaamu dabari sidaasuu yidhi wamaa arsalnaa ma aanan soo dirin min rasuulin ay rasuulan rasuul ma aanan soo dirin ilaa liyutaaca in la adeeco oo laga dambeeyo unbaan usoo dirnay biidni illaahi ilaahay amarkiisa in lagu adeeco marka biidni illaahi liyutaacay ku tacalluqaysaa arsalnaadana waa lagu tacallujin karaa amarka allaan kusoo dirnay waa marka liyutaaca laamka ku jirana maadaama tacliil uu yahay shay ayuu marka ishaarayaa marka yacni mafcuulu liajlihiga liyudaaca ilaada marka jumladan ka dambeysa istinihii marka uu ku dhacaayo mustathnaa minhugeedu shay iska maxduufoo la garan karo macnuhuna wuxuu yahay wamaa arsalnaa min rasuulin ma aanan dirin lishayin liajli shayin uma aanan soo dirin ilaa liyudaaca in laga dambeeyo oo la adeeco darteed uun baan usoo dirnay biidni illaahi biamrillaahi ilaahay amarkiisa lagu adeeco walow annahum sidii toosnaydaa marka loo sheegaya walow haddii annahum iyaga id dalamuu markay dulmi faleen markay walow haddii annahum iyaga id dalamuu markay dulmiyeen anfusahum naftoodii ay dulmiyeen maxay ku dulmiyeenna bixtikaamihim ila daaquut yacni markay daaquudka u xuguntameen oo ay naftoodii sidaa ku dulmiyeen haddii jaa-uuka ay imaan lahaayeen ay ku imaan lahaayeen adiga nebiyow ay adiga adiga ku imaan lahaayeen fastakfarullaha ilaahay ay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen wastakfara lahum rasuulu rasuulkuna oo u dembi dhaaf dalbi lahaa lawajadu llaaha allay heli lahaayeen tawaaban bay ku heli lahaayeen alle mid towbad aqbal badan inuu yahay raxiiman naxariis badan aayaddan marka laba baxdiba waa laga waa waa waa gelayaan meeshan marka walow annahum id dalamuudan tan koowaad waxay tahay tafaasiirta waxaa mashhuur ku ah qisatu lcutbi qiso markaa nin cutbi la dhihi jiray uu warinaya qisadu waxay ahayd markii nebiga dhintay sala allahu calayhi wasalam oo dhowr habeen uu duugan yahay ayaa nin reebaadiyaa marka qabrigii nebiga intuu tegay agtiisii ku galaan gashay yacnii intuu agtiisii fadhiistay madaxii ciid iskaga shubay oo markaa yacnii halkaa markaa yidhi aayaddan inta akhriyey markaas yidhi laba beyd oo gabay ah markaa yacnii meeshaa ku tiriyey oo istikfaar baan rabaayoo nebi allow istikfaar ilaahi ii weydii rabbi dembi dhaaf ii su-aal sidaa buu yidhi ninkii xoogaa markuu seexday ayuu riyooday nebiguu ku riyooday markaasuu yidhi orad kac waa lagu dembi dhaafay walidaalika waxay aada ugu sheegaan qisadaani kutubta manaasigta ka waranto markay ka hadlayaan ziyaarada nebiga sala allahu calayhi wasalam qabriga nebiga ziyaarada la ziyaarto markay ka hadlayaan bay waxay yidhaahdaan istikfaar ilaa rasuul allow ilaahay istikfaar ii weydii oo aayaddan marka la akriyo walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaru llah marka aayaddaanay marka waxay uga dhigaan qisadaa daliil awalan qisadaasi marka qiso sanadkeedu saxiix yahay maba aham ibnu cabdilhaadina wuxuu tilmaamay inay tahay qiso mowduuc ah oo aan saxiix ahaynoo sharcigiiba lagaga yacnii aan aan aan sax ku ahayn oon sharcigii ku sugnaanin dhexdiisa waayo reebaadiyahana lama yaqaano cutbiga laftiisana cadaaladiisa lama yaqaano shay sharci noqonayo oo xugun sharci ah laga qaadanayana waa in sanadkiisa layska hubiyaa idan qisadaasi marka qiso baatil ah oo dacii yani aada daciif u ah waaye qisatu lcutbi saarimulmunki oo ibnu cabdilhaadi uu ku sheegaa bacdi almucaasiriin oo risaale ka alifayna waa jiraan ayb oo qisadaa marka cutbi wax ka qoray aayaddu marka macnahaas ma tusaysaa oo ma la dhihi karaa aayaddan waxaa loo daliishan karaa qofku marku dambaabo qabriga nebiga inuu tago uu yidhaahdo rasuul allow ilaahay dembi dhaaf ii weydii arrintaa inay bannaan tahay aayaddan ma laga qaadan karaa ma laga qaadan karo sababtu waxay tahay id walow annahum id dalamuu anfusahum id id marka afar macno ay ku timaada ama saddex macno mid waaba laysku khilaafsan yahay xagga iska dhignaa id waxay u badan tahay macaanida id waa darfun limaa madaa idaana maxay tahay darfun limaa yustaqbal id marka waa darfun limaa madaa idan marka aayadda macnaheedu muxuu noqonayaa walow annahum munaafiqiintii laga soo hadlaayay waayadan id dalamuu anfusahum markay naftooda dulmiyeen wax dhacay waay hore jaa-uuka fastakfaru llaha waxaa ka duwan marka in la yidhaaha markaad nafsadiina dulmisaanba qabriga nebiga aadoo rasuulka u tago istikfaar ilaahay noo weydii dheh laba laba tacbiiroo kala duwan waay marka lagu yidhaahdo walow haddaad nafsadiina kolkaad nafsadiina dulmisaan sidaa iyo sidaa sameeya waxay noqonaya wax marka joogto ah laakiin markay naftoodii soo dulmiyeen dad baa laga hadlayaa arrin dhacay baana laga warramaan mufasiriintana ibnu jariir ugu weyn yahay walow anahum id anahum taani munaafiqiintay u laabanaya bilaa shakin waayo maxaa yeele iyagaaba laga soo hadlaya id dalamuu anfusahumna idna waa darfun limaa madaa markii nebigu noolaa marka wax allaale qofku hadduu naftiisa dulmiyo saxaabadii intay nebiga u yimaadaanay dhihi jireen rasuul allow ilaahay dembi dhaaf noo weydii usaamat bnu zayd markuu ninkii dilay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allahu ninkii gaalka ahaa markii hore ee markii seefta sidaa uu ugu kor yeelay korkiisa laa ilaaha ila allahu markuu yii is yidhi ninkaani waa ku gambanayaa waa kii dilay usaama waa kii nebiga u yimide yihi rasuul allahu ilaahay istikfaar ii weydii nebigana waa kii yihi marka kayfa tafcalu bilaa ilaaha ila allah idaa jaءat yowma alqiyaama marka markii nebigu noolaa asxaabtu markay dembi iyo wax arkaan naftooda inay dulmiyeen mar allaale markay dareemaan nebigay u imaan jireen iyagana ilaahay bay dembi dhaaf weydiisan jireen rasuul allow noo shafeeco ilaahay dembi dhaaf noo weydii bay dhihi jireen markii laakiin nebigu ou dhintay qabrigii la geeyey ee ou galay xayaatada iyo nolosha uu nool yahay noloshii adduunyada waa ka duwan tahayoo xayaata barsakhiya u nool yahay nolosha qabriga uu ku nool yahay tii adduunyada waa khilaafsan tahay sida ibnu xajarba uu ku sheegayo kitaabu lmaqaazi min saxiixi اlbukhaari sharxiisa gaswatu uxud markuu ka hadlayo xayaatada barzakhiyada iyo midda adduunka waa kala duwan yihiin waayo nebigu markuu noolaay imaamuu dadka u noqon jiray jihaadkuu hogaami jiray laba qolo markay dagaalanto muslimiina waa isaga dhexdhexaadi jiray markuu dhintay lama arkin nebigoo dad dagaalamayo kusoo baxayo bal saxaabadii baaba dagaalameen soo maahan saxaabadii jamal waqactuljamal sifiin waa dagaalameen rasuulkiioo waa yimid la leeyahay islaaxuu galay noloshii marka nolosha uu nool yahay waa ka duwan tahay hadda noloshau nool yahay noloshii markuu adduunyada joogay saa ogow marka innaga malihin rasuulka ma noola ma inkirayno sidaa ma ma noola ma dhahayno waa nool yahay aan leenahay laakiin xayaata barsakhiya u nool yahay tii markuu adduunyada noolaa ou noolaay ma aha tan axkaam badanay marka ay uga duwan tahay middaas middaan hadda uu nool yahay middii hore ee adduunyada uu ku noolaa axkaamtaasna waxaaba ka mid a waxyaabahan hadda aan tilmaamay in marka nebiga loo yimaado la yidhaha rasuul allow noo duceey istikfaar ilaahay noo weydiina markou noolaay waa samay jireen asxaabta markou dhintay ka gadaalana lagama haayo asxaabta bisanadin saxiix adiga ma kula tahay hadday arrintaasi sidaas tahay nin reebaadiye ah inuu arrintaa ku hanuuno asxaabu rasuulillaahi intaasoo sana nebiga ag fadhiyeyna inay fahmi waayeen suuragal ma noqon kartaa haddii asxaabtu sidaasay yeeli jireen haddii la dhahayana noo keen meeshay ku taalanaa maxaa nin reebaadiye ah oon la aqooninna loogala daba wareegana ma lihin marka nebigu jaah male ma dhahayno sharaf male ma lihin waxaasoo dhan marka haddaad adigu ka hadasho adig unbaa hadlaaya maahane baxdiga meeshaan unbuu joogaa marka aayaddan maaa waxaa aada marka mas'aladan uga baaray sahsawaani maxamed bashiir asahsawaani kitaabkiisa la yidhaah siyaanat linsaan can waswasati shaykh daxlaan waxaa kaloo aayadda marka laga baaraa marka labadaas meel marka oo ku saabsan mas'aladan aayaddan marka waa laga baaraa kutubta marka ay ku taallo ama waxyaabahan dhigayo maca jalaalati dadka alifay qadarkooda weynaantiisa haddana qisadaasi ogaada ma sugna waa sidaas waxaa kaloo marka aayaddu ay tusaysaa qofku mahmaa uu dembi galo waa kasoo laaban karaa waana toobad keeni karaa laakiin adigu dembiga inta aadan gelin haddii lagaa celiyo isku day inaad marka yacni markaasba dembigaas aadan ku lug yeelanin ilaahayna sidaas ka tuug haddaad dembigii gashana ilaahay uga soo laabo laakiin dembigaa raadkiisu hadduu taagnaado maxay noqonaya haddaad adigu sabab u ahayd raadkiisiina ummad muslimiina ay ugu dhibtoonayso berri markaad qabriga gasho waa laga yaabaa ummaddaa ku dhibtoonaysa dembiga kaa raacayo xaggaaga inaad wax ku yeelato liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa maa yaziruun walayaxmiluna ahqaalahum wa ahqaala maca ahqaalihim marka waxyaabahaas ma xambaari kartid inaad ka joogtid falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka aayaddan marka iyadana waa warkeedu aada ugu badan yahay halkaan aan ku joojinaynaa hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih